Degmada Buurdhuufo ee gobolka Gado ayaa waxaa ku fatahay webiga Juba kaasi oo saameeyay isu socodka gaadiidka iyo dadka gaar ahaan beeraleyda gobolkaasi. Waxaa hakad galay dhaqdhaqaaqa ganacsiga, waxbarashada iyo caafimaadka kadib markii biyuhu galeen. Maxamed Cali Macalin, u qaybsamaha Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa ka warramaya saameynta fatahaaddan.
degmada buurdhubo iyo nawaaxigeeda ku yaalay waxaa ka dhacay fatahaad wax ilaahay subxaana wa tacaala uu xaalkooda ogyahay baa ku dhacay Een, sida hadda aad aragto beertan haddaan dhex joogno waa meesheeda ugu sarreysay oo bilaadka hore lahaa dalag lagu baa- lagu beero ama uu badbaadaala lahaa waxaan haddaan dhex taaganahay waa yaayo oo sidaan u ekaaday Een, beeraha qaybtooda kale waa kuwa dhabarka annaga shisha ku yaalo ee leentii mooskii basashii waa kuwa ayagana een, biyaha ay dul haabayaan oo biyaha ka dul mareen Een, runtii ma lama soo koobi karo marxaladda hadda buruur ay ku sugan tahay wax laga hadli kara maahan waa dareen gaar bay xambaarsan tahay waxaa ka dhacday fatahaad ilaahay loo sheegan kara Een, khasaare dhammaan ee beeraleyda ku dhaqnaa degmada buruur iyo nawaaxigeeda oo khasaare kala duwan oo soo gaaray dalagyada magacyadooda duwan ay ku ee, basbeelaan Een, runtii waxaan dhihi karaa een, haddii ay een, fatahaadi dhici lahayd waa inoo dhineed middan oo kale kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobada ee ugu dambeysay biyo heerkan gaaro oo degmadan saameeya Een, keligeedna kuma eke hadda xogta siaan ku hayno een, deegaanada sida ee, luuq dolow balaxaawo baardheera intaba sidaan oo kale inayna la qaban ayaan een, noola xaqiijiyey marka een, waxaan ugu baaqaynaa een, een, dowladda ee, dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya cid kasta oo ka damqanayso ee, dadka ku dhaqan degmada buurdhuwo inay u fidiyaan gargaar degdeg ah Ee, runtii qiimeyn iyo assessment iyo hadda xaaladdu way dhaaftay waxay maraysaa waa emergency in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto dadka ee ka barakacay guryahooda ka barakacay beerahoodii waxaa jiray nolosha beeraha een, waxaa jiray dad beeraha ku nool oo beeraha dalagyo kala duwan ku beerto iyo dad kusii hoos nool oo beerahaas een, ka ka shaqaysan jiray oo tusaale ahaan maalinkii ma ay ka dilin jiray labaatan kun oo shilin soomaaliya ama soddon kun oo shilin soomaaliya kadibna xaafadooda maalmaalmeedku u dabari jiray Webiga Juba ayaa horey ugu fatahay deegaano iyo degmooyin ka mid ah Jubbaland kuwaasi oo ay ku barakaceen qoysas badan oo xilligan wajahaya xaalad nolol xumo.